waa mahadsan tahay runtii waxaan markaan maqalnay in meesha dhibaato ay ka dhacday waxaa jiro tiimam loogu tala ama koox loogu talagalay gargaarka degdega oo mar walba noo diyaara isla markiiba waxaan halkaas u dirnay inaan ka jawaab celino waxaan u dirnay dhalinyaradeenna mutadawiciinta ah iyo waxaan u dirnay maaragtay baabuur ambulance ah oo aan isticmaalno kadibna halkii ay tageen markay tageen waxay isku dayeen bal daawac kuwii ugu darnaa inay soo qaadaan laakiin markii dambe way la soo hadleen xafiiska waxay sheegeen inay u baahan yihiin gurmad kale oo dadka waxyeelada ay gaartay waxooga ay ka tiro badan yihiin gaariga ay wateen kadibna waxaan u dirnay ambulance waxayna kaloo qabteen marka ugu horreeyana waxay soo wixii dhaawac ahaa oo darnaa ay soo qaadeen waxayna geeyaan sida qaalibka cisbitaalada magaalada kuwa ugu dhow ilaa iyo markii ugu dambeeyey way shaqaynayeen kadibna wixii meydad ahaa halkaa yaalay ayay soo qaadeen ayagana cisbitaaladay geen marka annaga shaqadeenna waxa waaye inaan dadka dhiig baxaayo dhiig joojin u samayno isla markaasna inta aan cisbitaalka la geenin oo aan u samayno waxa la yidhaahdo bri hospital care oo aan siino waxyaabaha dhayida loo baahan yahay inta aan cisbitaalka ama qalin uu qofka gelin marka intaas wixii ka dambeeya markaan cisbitaalka ku sallinno aan u geyno cisbitaalka markaas halkaasaa laga diiwaangeliyaa halkaas ayaa laga qabtaa shaqadii loo baxda laakiin annaga waxaan samaynaa inaan soo qaadno dhaawicii si inaysan qaar baa jiro jabniin gaaray in sida ay tahay loo soo qaado kadibna la keeno meesha ugu dhow oo caafimaad oo wax loogu qaban karo marka ilaa waxaan la socdaa in dhowr qofood oo runtii aada la badbaadiyey qaar kalena maaragtay isbitaalka hadda ay ku jiraan oo ay dhakhaatiirta la tacaalayaan marka haddaa u baahan tihiin faahfaahin dheeraada kolley waxaa ka heli doontaan cisbitaalada aan u gudbinay madiina iyo cisbitaalada kale ee digfair iyo waaweyn ee magaalada muqdisho
waa tahay inta badan markay shilalka noocan oo kalea dhacaan ama dhibaato ay soo gaarto dadka shacabka ah gurmad ayaad u fidisaan saaka xilligii ay wax dhaceen miyaad meesha tagteen iyo qaabka aada u tagteen inta gawaari ee gurmadka ay meesha aada geyseen bal iyana noo raaci mar walba waxa waaye team waxaan haysanaa oo mar walba diyaar ah halkaas way maql markii warkan la soo gaarsiiyey isla markiiba waxaan dirnay hal gaari iyo team saaran oo oo dhalinyaro u tababaran inay inay wax u qabtaan dhaawac markay tiamka meesha tageen waxay noo soo sheegeen inaysan ku filneen hal baaw hal gaari inuu tago ilaa laba baabuur kalaan u dirnay markana aan meesha markaan u dirnana wixii halkaas wax loogu qaban kara isla goobta halkaasay waxay siiyaan waxa lahahda gargaar degdega inta kale aan wa meesha looga qaban karinna waxaa loo soo qaadaa oo loo soo wareejiyaa cisbitaalada marka annaga shaqadeenna waxa waaye inaan meesha tagno dadka badbaadino wixii markaas dhiigbax dhiigga aan joojino isla markaasna aan soo habayno intuusan dhakhtarka imaan kadibna dhakhaatiirta ayaa la tacaalay marka waxaanu ku xirannahay mar walba cisbitaalada ayaan u keennaa dhaawaca markaas oo lasoo maarata adhiis wax loo soo qabtay oo uusan dhaawac dhiigbax badan uusan sameyn marka runtii waa ka xumahay dad badan sida sida aad maaragtay dad badan wax waa ku noqdeen marka laakiin insha allahu annaga wixii dhinaceenna ahaa oo kaalin aan ka geysan karin waa ka geysan annaga keligeenna kulley meesha ma joogin oo waxaa jiro qolooyin badan ururo badan oo oo qalabkan gaadiidka watay oo qof walba dhinac ordaayo waxaa kaloo jiro xataa gawaarida waxaa la isticmaalayay maaragtay transport qof walba meeshii oo wax ka badbaadin karo annagana kaasaan dhexda uga jirno oo dadkaas badbaadada meesha u yimid aan qayb ka ahayn waa tahay dadka aada soo qaadeen ma dadka dhaawacyada culculus qaba iyo kuwa fudfudud unbaa mise waxaa ku jira sidoo kale dad iyagu dhintay oo meydkooda aada goobta ka soo qaadeen annaga annaga sida waxa weeye marka hore waxaa lasoo hormariyaa dhaawacyada culculus inta lasoo qaadayo waa dadka dhaawacyada culculus qaba isbitaalada lasoo gaarsiiyaa kadib kadibna adiga dhaawacyada kale hadda waxa la yidhaahdo mudnaana la siiyaa qofka dhiigbax xoog lagu ku socdo oo loo baahan gargaar laakiin qofka dhaawaca fudud qabo kadibna ama ambalansada kala qaada ama waa loo noqdaa marka dab mar walba waxay sameeyaan laakiin waxaa laga gaarsiiya isbitaalka kuwa oo dhaawacyada culus qabo intaas kadib markay dhammaato markaas ayaa meydadka si maaragtay loo soo qaadaa meydka waa in la isagana si nidaama oo maaragtay loo soo qaadaa kadib waxaa la keenaa iyadoo lasoo habeeyey oo meeshay kusoo habeeyaan kadibna cisbitaaladay keenaan halkaas ayaa faam maaragtay qoysaskooda iyo ay u tagaan annaga meeshaan kasoo qaadnaa waxaan geenaa cisbitaalka markaas ugu dhowaan geenaa marka halkaasaan aan aan ku salimayna halkaasaa laga diiwaan gelina marka maamulka cisbitaalka iyo ayagaa markaas diiwaan gelinaya inay raadiyaan maaragtay qofkii qoyskiisa uu meesha yaala ayagaa halkaas kasii wadaayo haddii ay jirto marka in dad ay ku kala lumeen ama ama aysan haynin waxaan qabnaa qeyb la yidhaahda baafinta oo iyadana shaqadeedu ay tahay dadka kala lumay oo colaadaha iyo wixii dhaca ku kala meeshaasaa registration loogu sameeya xafiisyada bishaxsay la soo xiriirayaan magacooda iyo waxay sameynayaan detail qofka maaragtay faahfaahintiisa kadibna halkaasaa lagu caawinaa ama in qofkii la raadiyo sidaas oo kale aan sameynaa waa howl joogta ah oo aan wadno laakiin markay howlaha noocan camal ama masiibo dabiici ama masiibo aadanaha uu sameeyey dhacaan arrintii waa sii adkeyna marka qofkii oo qof ka maqan yahay ama annaga keliya waxaan ku kaalmayn karnaa inaan u raadino qolooyin kaloo raadinayo una waa jiraan iyagana dhinacaasna waxaa la yidhahdaa qeybta baafinta waa u baafin karnaa nidaam ayana la raacaa jirto waa tahay kiisaska ugu culculus ee aada la kulantaan kabishacas ahaan ama idinka dareen ahaan idin soo jiitay idinku cuslaa ama idinku adkaa inaad falcelin ka samaysaan bal maxaad ka xusi kartaa kolley meelaha ay ka dhacaan qaraxyada ama colaadaha inta ugu badan waxawaay waxa la yidhaahdo dhaawacyada ka dhasha xabadaha ama ama firirka waxa afka kalaad loo yaqaano war wounded qofka markuu dagaal ku dhaawacma qaab kale u dhaawacmaa ama waxyaabaha soo gaara marka xubin go'day ama maaragtay ama meelo maaragtay qofkay wax ka gala kuwaas ayaa ah kuwa ugu daran dhaawacyada ugu daran meelaha laa marka waxaa dhici karta in qof meesha ka dhawaa oo maaragtay qayb jirkiisa kamid a marka dhaawacyada ugu khatarsan ee u baahan in la si wanaagsan qofka markii dhaawac uu soo gaaro inta aad ku booddo ma soo qaadi kartid waa inaad habaysaa waa inaad joojin samaysaa waxyaabo waxaa jira oo la raaco marka goobtaas aa ku samayn kartid marka dhalinyaradeenna way u tababaran yihiin halkaasay kusoo dejiyaan oo waxa la yihahda stabilization macnaha waxay ka dhigaan qofkii qof dhiiggii la joojiyo habaysan meelihii isla markaasaa si nidaamsan waxaad dhici karta qofka inuu jab jiro inaan meeshii si si habaysan in loo soo qaado gaarigii loo soo saaro ama ambulansigii markaasna lasoo gaarsiiyo goobka caafimaadka iyada hawshaas meesha annaga waxa waaye waxaan sameynaa gargaarka markaas loo baahan yahay ee deg degaya qofka marka waa annaga marka ma qofka dhaawaca ah ee meesha yaallo ma kala soocayno waxaan eegnaa keliya qofba qofka uu ka mudan yahay qofba qofka uu dhaawaciisa ka daran yahay ayaan halkaas kasoo qaadnaa annaga qofkuu doona ha ahaado marka waxaan annaga shaqadeena ay tahayba badbaado aadane markaan badbaadina ilaaha wax badbaadiyo laakiin inaan ka gaarsiin karno wixii aan awood u leenahay marka taasna waxaan fiirinaa sidee mudnaanta meel dhaawac ka dhacay waa ogtahay dadku way kala daran yihin kuwa ugu daran kuwa ku xiga saasaa markaa loo kala mudnaansiiyaa
waa tahay inta badan ciidamada qalabka sida ayaa inta badan goobaha ay wax ka dhacaan taga si ay ugu sugaan ammaanka goobtaas ciidamada shuruucda la baro ayaa waxaa ka mid a in ay ixtiraamaan dadka iyagu caafimaadka ka shaqeeya ee gurmadka fidinaya sida hay-adda bisha cas oo hay-ad caalami ah bal ka waran sida ay ixtiraamka idinku muujiyaan ciidamada iyo qaabka ay idinla shaqeeyaan bisha cas waa urur bulshada soomaaliyeed ay leedahay oo adduunka dhanna way ka jiraan waxaa la yidhaahdaa national society dalkaa iska leh marka ma ahan hay-ad caalami waa laakiin xiriir waa la leenaha wada shaqeynaan leenaha hay-adaha caalami midda kale annaga bulshadaan la shaqeynaa marka dadka aad sheegaysa dhanna bulshaday ka mid yihiin bulshada markay waxqabadkaaga iyo iyo inaad wax badbaadinaysa ay arkaan runtii way ku ixtiraamayaan marka annaga hadda wax caqabada aan la kulanna ma jiro runtii markaan dalka ka shaqeynayno meeshii aan rabno inaan gaarno runtii waa gaarnaa dadka jooga mas-uuliyiinta joogana runtii aaday noola shaqeeyaan wayna ogyihiin waa laiska warqabaa dhinackas annaga waxa waaye waxaa dantaynu ay tahay qofkaas dhibaataysan meesha joogana wax u qaba marka taasna ilaa iyo hadda maku marmar way jiraan ay dhacdo in arrimo nabadgelyo darteed oo meesha la geli waayo ama annaga xataa waxaan leenahay waxyaaba la raaco oo qofka uusan meesha geli karin taas markay dhacdo waa waa waxa waaye sida caalamiga qofka inuu sugo inta xaaladda ay ka degayso laakiin caqabad kale iyo cid kale oo annaga inaan wax qabanno maaragtay na hortaagan ma jirto runtii meesha ay wax ka dhacaan waa tagnaa inta aan ka gaarno waktiga aan maqalno inay dhacdadaasay dhacdo waxaan ku dadaalnaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan ku xisaabtanaa wakti time waa lagu tababaraa waktiga warka uu soo gaaray iyo waktiga ay meesha ku tegeen xataa qiyaasay leedahay waa wax lagu xisaabtamo marka dalkana waa og tahay oo wadooyinkiisa iyo iska xun yihiin iyo meelaha la maro iyo laakiin dadaal waa jira laakiin marka gawaaridayna ay u socdaan meelahaas runtii wax dhibaato ah lama kulano
qaabkee baad ku heshaan marka macluumaadyada ma teleefano iyo goobo laydinkala soo xiriiro markii dhacdooyinku ay dhacaan baa jira mise
ya meeshaas waxaa jiro teleefonaa jiro oo hadda runtii haddaan rabnaa inaan ku darno oaan ku qori doono gawaarideen oo la yihahdo hotlines ama teleefonka degdeg markay meel ka dhacaan qofka uu soo wici karo waxaasaa dhac keliya marka annaga shaqada aan qabanno markay wax dhacaan ama ama dagaal uu dhaco ama burbur kale uu dhaco kuma xirno wuxuu ku xiran qof kasta oo arrimood caafimaad la soo kulma haween maaragtay umulaaya markay meel joogaan oo qof foolanayso wayna soo wacaysaa waa u qabanaynaa meeshii joogaka haddii qof dhaawac uu soo gaaro ama dhiikar uu jiro wax uu jiro marka waa sida caadiga ambulance hoosha ay qabato numberkaasaan hadda mar dhow bilownay marka waa sii faafin doonaa ilaa iyo hadda waxawaaye way og yihiin shaqaalaheenna nambaradooda way helaan dabcan way og yihiin way yaqaaniin bisha cas aadaa loo yaqaanaa ama waxaan la soconnaa waxaan monitor garaynaa idaacadaha waxaan la soconnaa wax walba marka markii ay dhacdo markii isla markii waxaan isweydiinaa jihada iyo meeshay wax ka dhaceen xataa haddaan fahmi weyne waxaan kala dirnaa laba gaari oo midna dhinacaan aadaay midna si aysan maaragtay aysan u lumin ama meesha ay tagaan wayna iska warqabaanoo waxay isticmaalaan isgaarsiin taasna waxaa loola dan leeyahay in at least maarata wax la badbaadiyo